عlى رsuuل اللh وعlى آlه وأصxaaبه وmaن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdin waxaynu ku dhex jirnay mabxadkii koowaad oo ahaa التamasuk bالsuنة tark الbdع والتaqlid waxaynu ka soo baxnay labadii maطlb oo ugu horeeyey tacriif الsuنة oo kii koowaad ahaa iyo kii labaad oo ahaa dikru laayaat addaala calaa wujuubi itibaaci sunna almadlab athaalith ayaynu ka bilaabaynaa waxaa weeye dikru laxaadiid addaala calaa wujuubi itibaaci sunna tarku lbidac waltaqliid axaadiidta kutusaysa inay waajib tahay in la raaco kitaabka iyo sunnaa lagana tago bidcada iyo taqliidka halka ayaanu ka qaadaynaa ikhwaani ma la haystaa kitaabka jaye bal axaadiidtaana way badan tahay shuruuxda culimmaduna way badan tahay waana baab aada iyo aada u muhiima bal si fiicana loo fahmo wa ama alaxaadiid addaala alaxaadiid axaadiidta ku tusinaysa xadiidu rasuuli llaahi sala allahu caleyh waali wasalam allatii tadullu taasoo ku tusinaysa calaa wujuubi itibaaci sunna sunnaha in la raaco wataxdiir kaagana digaysa min albidac min albidcati bidcada kaaga digaysa iyo taqliidka fahiya kahiiratun jiddaa aada bay u badan tahay fa minhaa waxaa ka mid ah calaa sabiili almithaal laa calaa sabiili alxasri haddaynu tusaale ahaan usoo qaadanno way badan yihiine xadiidu caayishata radia allahu canha ayaa ka mid a qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun man ruuxii axdatha ku soo dara wax cusub xadath wixii cusub baa la yidhahdaa fii amrinaa haada ay fii diininaa haada maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu radiyaayaa riwaayada bukhaari muslim baa warinaya wa fii riwaayati limuslim riwaayadda muslim waxay odhanaysaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii camal sameeya aan camalkayaga ka mid ahayn ay aan diinta islaamka raad ku lahayn oon daliil ku lahayn fa huwa raddun ay marduudun calaa saaxibi imaamu albukhaari waxa uu ku warinayaa fii kitaabi sulx imaamu muslimna waxa uu ku warinayaa fii kitaabi alaqdiya marka labada riwaayadood way isfasirayaan labaduba waa isasii adkaynayaan oo waxa weeye waa issii adkaynayaan riwaayadda muslimna waxa weeye way kasii waadaxsan tahay qowluhu marka uu yidhi fa huwa raddun ay halkan alraddu hunaa waxaa loola jeedaa bimacna almarduud wixii lagu celiyo qofka oon laga aqbalin wa macnaahu waxa uu noqonayaa fa huwa baatilun gayru muctad bihi waa wax baatila oon la aqbalaynin oo waxa weeye aan wax qaymaa yeelanayn weeye ay macnuhu marka waxa u dhacayaa man ikhtaraca qofkii ku soo dara oo ikhtiraacda oo isagu la yimaada ikhtiraacuu waa wax adigu aad bilaabatid fi ddiini diinta maa laysa maa laa yashhadu lahu aslun wax aynan u markhaanti kacaynin asal min usuulihi usuusha diinta oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiidtu waxaynan u markhaanti kacaynin haddaad la timaadid oo waxa weeye adigu aada keensatid qofkii keensada falaa yultafatu ilayhi la eegi maayo xaggiisa oo wax qaymaa arrinkaas ma laha ee waa la tuuraya sidaas ayay culummadu ku fasireen sida fatxulbaariga oo waxa weeye ku tilmaamayo maarag wa fil xadiidi marka xadiidkan waxa uu waxa ku sugan oo laga qaadanayaa raddu lmuxdathaat waxyaalaha bidaca ah oo dhan in la radiyo oo la tuuro culummada aada u sharaxday waxaa ka mid ah xaafid ibni rajab raximahu llahu tacaala marka uu ku sharaxayo xadiidka jaamic alculuum walxikam waxa uu leeyahay wa hada alxadiid xadiidkan kan ah waxa weeye waa waa cadiimun waa xadiid cadiima oo aada iyo aada u weyn weeye waa min usuuli lislaam ayuu ku tilmaamaya markaasuu tusaale ku siiyo wuxuu ku yidhi kamaa ana xadiid sida xadiidka inama alacmaalu binniyaad xadiidka inama alacmaalu binniyaad oo wada garanaysaan sida uu u yahay miisaanun lilacmaal fii daahiriha fii baatiniha oo niyada wax alla wixii aadan ilaahay darti ula jeedin maadaama ay baatil noqonaysay oo xadiidkaasi acmaasha niyada uu miisaan u ahaa xadiidkanna hadda aynu hayno wa huwa isagoo ay xadiidkani waa miisaanun lilacmaali fii daahirihaa daahirka ayaa miisaan looga dhigaya ay macnaha waxaa weeye camal kasta oo aada samaysid haddaadan ilaahay darti ula jeedin waa baatil baa la odhanaya oo waxaa loo daliishanayay inama alacmaalu binniyaat kanna waxaa loo daliishanayaa camal walba oon daahirkiisu waafaqaynin sunnaha nebiga waxaa la odhanayaa waa baatiloo waa marduud sidaas ayay marka labada xadiidba waxay u yihiin miisaan oo loogu daliishanaya waxa uu yidhi marka fa kamaa ana kulla camalin camal kasta oo laa yuraadu bihi aan loola jeedin wajha allah wejiga ilaahay tacaala kor ahaaye aan loola jeedin camal kasta oo aan ilaahay darti loola jeedin falaysa licaamilihi fiihi thawaabun kuma laha kii sameeyey wax ajara iyo wax xasanaada ilaahay agtuuma yaal fakadalika sidaasoo kale markaa kulla camalin camal walba oo laa yakuunu aan ahaanaynin calayhi amru rasuuli amroo amru rasuulihi sala allahu calay wasalam amarka ilaahay iyo amarka rasuulka aan waafaqsanayn fa huwa marduudun waa marduud waa lagu radinayaa calaa caamilihi kii sameeyey baa lagu radiyayaa kii sameeyey ayaa lagu radiyaya wa kullu man axdatha buu yihi marka mid walba oo wax la yimaado oo kusoo dara fi diini diinka maa shay lam ya-dan bihi allaahu alla uunan idmin wa rasuulu iyo rasuulkiisa una imrin una amrin oon idan ka haysan falaysa min addiini fii shay diinta waxba kama aha waa la tuurayaa wax uu qaymahu leeyaha maleh waa lagu radiyayaa wa qowluhu buu yidhi laysa calayhi amrunaa jumladaasi si khaasa waxay kuusii tusaysaa waa ishaara uu ishaaraayo oo uu nebigu ishaarayo ilaa ana acmaala alcaamiliin acmaasha ay dadku samaynayaan say u dhan yihiin kulluhum noocay doonaanba ha noqdeene yembaqii waxaa habboon oo aada u wanaagsan an takuuna taxta axkaami ashariica inay ahaato mid hoos imaanaysa axkaamta sharciga oo nebigu la yimid oo aan khilaafaynin fa takuunu waxay ahaanaysaa markaa axkaamu shariica axkaamtii shariicadu xaakimatan mid xukumaysa calayha oo waxa weeye xukumaysa ayay noqonaysaa biamriha wa nahyiha amarka iyo nahyiga shareecada ayaa lagu maamulayaa markaasuu waxa uu ku yidhi faman kaana camaluhu qofkii camalkiisu uu noqdo jaariyan mid ku soconaya taxta axkaami ashariica axkaamta sharcigaa ku soconaya muwaafiqan waafaqsan lahaa axkaamta sharciga fa huwa maqbuulun waa la aqbalaaya oo waa mid wanaagsan waman kaana kii uu ahaado camalkiisu khaarijan mid ka baxsan oo aan daliil looga helaynin kitaabka iyo sunnaha can daalika arrinkaa fa huwa marduudun waa lagu radiyaayaa saas ayuu u sharaxay xadiidka waxa weeye xaafid ibn rajab marka uu ku sharaxayo jaamic alculuum waalxikam uu waxa weeye ku caddaynaayo halkaa marka waxaad ka garanaysaa in ay waajib inagu tahay camalkeennu inuu waafaqo inaynu ku dadaalno camalkeennu inuu waafaqo kitaabka iyo sunnaha hadduu kitaabka iyo sunnaha waafaqi waayo camalkaasi laa khayra fiihi wax faa-idaa male sidoo kale imaamu nawowi raximahullah isna waa sharaxay oo waxa weeye markuu sharaxayo sharxu mus muslimka saxiix muslim markuu sharaxayo waxa uu leeyahay wa hada alxadiidu qaacidatun cadiima waa qaacide aada iyo aada u weyn buu leeyahy oo min qawaacidi alislaam ah qawaacidda islaamka ayuu ka mid yahay buu leeyahay wa huwa min jawaamici kelimihi waa jawaamic alkelim oo waxa weeye kelmadihii koobnaa uu nebiga la siiyey macnaha badan xambaarsanaa sala allahu calayh waali wasalam ayuu ka mid yahay buu yidhi haa saas ayuu ka mid yahay buu yidhi imaamu nawowi fa inahu buu yidhi sariixun wuxuu sariix ku yahay imaamu nawowi baa dhahaya wuxuu sariix ku yahay fii raddi lmuxdathaat waxyaalaha bidaca oo waxa weeye ayuu fii raddi kula kula albidac wax walboo bidca ah walmuxdathaat iyo waxyaalaha lasoo dariyo ayuu raddi ku yahay buu yidhi markaasuu faa'ido keeno wuxuu yidhi wa fi riwaayati athaaniya riwaayadda dambe oo muslim ziyaada ay ziyaadatu cilmin baa ku sugan maxay tahay wahiya waxa weeye annahu qad yucaanidu waxaa dhici karta dadka qaarkood inay canaad la yimaadaan bacdu alfaaciliina kuwa samaynaya bidcada inay qaarkood la yimaadaan bacd alfaaciliina fii bidcatin inay canaad la yimaadaan baa dhici karta maxay la imaanayaan fii bidcatin bidcadaasoo subiqa ilayhaa looga hormaray oo xadiidkii hore maadaama uu ahaa man axdatha kii isagu soo dariya qaar baa marka waxoranaya anigu ma soo bidcaysane dad horaa sabeeyey oo anigu waa ku dayday keliya marka dembiga waxaa iska leh kii bilaabay xadiidkaana marka radiyaya jumlada dambe markaasuu waxa uu yidhi imaamu nawowi fa ida xtaja haddii uu daliishado caleyhi arrinkaa biriwaayati aluulaa haddii uu daliisha haddii loo daliishado fa ida xtaja caleyhi haddii loo daliishado yaquulu wuxuu odhanayaa anaa maa axdadtu shay-an anigu waxba ma soo darin bidca cusub lama imaan fa yuxtaju calayhi waxaa loo daliishanayaa markaa oo lagu garaacayaa bithaaniya jumlada labaad riwaayadda labaad allatii fiiha ay ku sugan tahay altasriix caddayn la caddaynaayo kula almuxdathaat bidca oo dhan sawaa-un waxaa jin ah oo siman axdathahaa inuu isagu soo dariyo oo keeno oo uu la yimaado axdathaha alfaacilu aw subiqa in looga hormaro biixdaathiha in bilowgeedii looga hormaro ayaa waxa weeye isku mid ah kabacdi waxa uu yidhi wahada alxadiid mimaa yanbaqii waxay aada u habboon tahay weeye qof walba jumladaa si fiican u faan wahada alxadiid mimaa yanbaqii xifduhu waa waxay habboon tahay in la xifdiyo wa isticmaaluhu in la isticmaalo oo loo isticmaalo fii ibdaali lmunkaraat waxyaalaha munkarka ah oo diintu inkirtay oo waxa weeye bidaca iyo khuraafaadka in lagu loo daliishado oo lagu radiyo wa ishaacatuhu waxa weye wa ishaacatu listidlaali daliilka la daliishanayana in aada loo faafiyo hada alxadiid ayuu yidhi maaragtay imaamu nawowi raximahullah b halkaa marka xadi qowlkaa imaamu nawowi haddaynu wax yar dul istaagno laba faa-iido oo cadiimaa ku jirta kow markuu inoo soo sheegay xadiidkan inuu yahay xadiid aada iyo aada cadiim u ah min jawaamic ilkelimna yahay ayaa laba faa-iido oo aada muhiima ayaa laga laga qaadanaya faa-ida koowaad waxay tahay qof walba oo waxa weeye bidco sameeyo aad aragtid markaa ku tiraahda war waxaana waa bidca iska daa dadka qaarkood oo waxa weeye maaragtay ayaa waxay odhanayaan anigu ma samaynin dad baa iiga horreeyey anigu waxa weeye marka man axdatha baa la yidhi markaasaad waxaad usoo qaadanaysaa marka ku radiyeysaa shubhadaa u wato qeybtan dambe man camila camalan marka camalkii waad samaysay qof ka dhex bixi kara mayaa jira camalkii adaa sameeyey baa lagu leeyahay ama cid kaga dayo ama adigu bilaabee labadaba waa raddi marka haddaba labadaba waa marduuda banaanka ka mar wey faa-idada labaad oo muhiimkaa ku jirta waxay tahay wuxuu inagu booriyey xadiidkan in la xifdiyo la deliishado loona deliishado wax walba oo bidco iyo munkara in loo deliishado aadna loo faafiyo oo dadkao dhan la baro oo waxa weeye dadka lagu nashriyo sababtu waxa weeye haddii kale bidcadaas ayay waxa weeye ku dhex dhacayaan dadku waana wax aada iyo aada u khatara marka in la iska ilaaliyo ayaa la rabaa arrinka noocaasa marka riwaayadda labaad iyo riwaayadda horeba saasaa labadaba loogu daliishanaya marka jazaahu llahu khayran waxa weeye aada buu u caddeeyey imaamu nawowi inaan xadiidkaa waxba ka baxaynin sida ibnu rajabba uu caddeeyey inuu yahay xadiidkaani miisaan loo daliishanayo oo lagu miisaamayo qofka camalkiisa daahirka uu samaynayo bal aynu imaamu shawkanina fiirino waxa uu ka yidhaahdo isaguna xadiidkan uu ka yidhi qaala alcalaamatu shawkaniy raximahu llah waxa uu yidhi wa hada alxadiidu xadiidkani waa min qawaacid iddiin waa qawaacidda diinta ayuu ka mid yahay oo aada iyo aada u muhiima sababtu maxay tahay liannahu yandariju taxtahu waxaa hoostiisa imaanaya oo ka farcamayo soo hoosgelayaa waxa weeye min al axkaam axkaam fara badan maa laa ya'tii calayhi alxasru aan la soo koobi karin leanno baab walbaa loo deliishan karaa baab alcaqiida baab alaxkaam baab alakhlaaq wax walbabaa loo deliishanayaa oo waxa weeye maaragtay uu keenaya uma qaala waxa uu yidhi wamaa asraxahu maxaa kaga waadaxsan xadiidkan wa adallahu ka tusid badan calaa calaa ibdaali baabi-inta la baabi-inayo oo la radiyayo oo la baadil garaynayo maa facalahu lfuqahaa waxa ay fuqahadu sameeyeen ay bacdu lfuqahaa ayaa waxa ay sameeyeen min taqsiimi albidac bidcadii bay qaybiyeen maxay u qaybiyeen ilaa aqsaam aqsaam bay u qaybiyeen wa takhsiisi raddi bacdihaa qaarna waxay yidhahdeen waa la radiyayaa qaarna la radiyi mayo maxay u daliishadeen bilaa mukhasasin wax daliila iyagoo aan haynin waxay yidhahdeen bidca xasanaa jirta iyo bidca qabiixa marka sidaa daraaddeed bidcada xun baa la radiyayaa bidca xasanana waa fiican tahay ha haddaba haddii saa lagu daliishado maxaad samaynaysaa marka waa kan imaamu showkani baa kugu tawjiihinayaa dariiqa saxdaa oo aada maraysid fa calayka buu ku yidhi marka ay ilsam waxaad laasimtaa oo aada ku dadaashaa idaa samicta haddii aada maqashid man yuqasimu lbidac qof bidcadii qaybinaya haddii aada maqashid a man yaquulu haddii aad maqashid haadihi bidcatun xasana haddii aad maqashid bilqiyaami adigoo istaagaya fii maqaami almanci adiguna aad diidaysidoo aada leedahay war ma aha bidca xasana ma jirto mus mustanidan adiga oo waxa weeye daliishanaya lahu bi hadihi alkuliya hadihi alqaacida alkuliya adiga oo u daliishanaya waxa weeye waxa iyo waxa lamida iyo kuwa lamidaba iyo wamaa yushaabihuha iyo axaadiita lamida oo waxa weeye ay isku nooc yihiin min naxwi qowlihi sala allahu calay wasalam uu yidhi kula bidcatin dalaala uu yidhi oo kale adiga oo daliishanaya daaliban ka dalbaya bidaliil daaliban adiga oo ka dalbaya qofka bidcadan haystaa lidaliili takhsiisin daliilka takhsiisinaya oo ka soo reebaya bidcadii kale tilka albidca camalkaana aada la timid oo bidcada ah oo aad tiri waa bidca xasana aaway daliilka ka soo reebaya qawaaciddan caamka ah alatii waqaca annisaacu uu khilaafku ku dhacay fii shanihaa aada adiga iyo isku khilaafteen qofkan kale laakiin bacda alitifaaqi waa marka isku itifaaqdaan calaa annahaa bidca bidca inay tahay marka isku itifaaqdaan ayaad waxaad leedahay aawey marka daliilka ka soo reebaya qaacidadaa guud fa in jaa-aka haddii uu kuula yimaado bihi daliil saxiixa qabilto waad ka aqbalaysaa leanna adigu daliilkaa raacaysaaye canaad ma rabtid wa in kaaca ay haddii waxba keeni waayo oo halkaas hadalka ku dhawo waxa weeye uu waxba daliila la yimaado kunta waxaad ahaanaysaa qad xaqiiqee alqamtahu mid ku tuuray oo ku ku ganay xajaran dhagax mid ku ganay ayaad ahaanaysaa oo afka kaga dhuftay dhagax waa tusaale macnaha waa waa cibaaro uu maaragtay kasoo ishaaraye macnaha qofkii dhagax ku dhufan maysid ee macnaha sida aad daliilkii ugu garaacday ayuu wuxuu kasoo qaaday dhagax oo kale wastaraxta waad ka raaxaysanaysaa min almujaadala dooda iyo muranka ayaad ka raaxaysanaysaa halkaan kalaamkaas intaynu kalaamkiisa dhammaynin halkaana faa-iide muhiimaa ku jirta wuxuu ku tusaaleeyey imaamu shawkani horta xadiidkani inuu qaacido yahay kow uuna daliil u yahay oo baatil garaynayo oo lagu radiyayo cid walba oo bidcada kala qaybisa qaar baa waxay fuqahada yidhahdeen bidca xasana ayaa jirta haa markaasay axkaamtii ku dareeriyeen mar waajib bay noqotaa mar waxa weeye sunnay noqotaa mar kadaa kadaa makruuh waxaasoo dhan waa baadil yow min al ayaam nebiga lagama hayo inuu yidhi kula bidcatin dalaala ilaa bidca xasana haddaba haddaan nebiga istitnaa keenin seebaad adigu bidca xasana xaggee ka keenaysa wuxuu ku yidhi marka haddaad aragtid qofkuu odhanaya bidca xasanaa jirta daliil weydii waxaad weydiisaa bidcadan aad waxaan aad samaysay horta aynu isku itifaaqno waxaan ma bidca mise bidca ma aha marka ugu horeysa aan isku itifaaqno ila dood baa timide markii wixii la isku itifaaqo baa daliilka la daliishan karaa jayid hadda aynu soo qaadano tusaale hal bidco oo dadku maanta ay sameeyaan oo isla ogol yihiin inay bidco tahay mayla socotaan ikhwaani hal bidca baan tusaale usoo qaadanaynaa waa la isla ogolyahay inay bidco tahay maxaa horta bidco noqda waa inaan shaygaa nebi maxamed laga dhaxlin ma samaynin ma amrin ma taqriirin nebiga gadaalkiisii bay timi waay saxaabadii ma samayn oo lagagama dayan salafkiina lagama hayo ummaddii dambaa la timid shaygaasi marka waa bidca soomaa ile nebiga waa dhintay diin cusub ma jirte waa bidca soomaa halkaa dhiga marka haddii marka bidcada la isku itifaaqo shaygaasi waxaad leedahay bidcadii markaad radiyeysid waxaa nebi moxamed ma sameeyey calayhi salaatu wassalaam maya buu ku leeyay saxaabadii ma sameeyeen maya buu ku leeyay salafkii iyo a'imadii oo quruun mufadala ma sameeyeen maya buu ku leeyay yaa sameeyey culummo dambabaa waxa weeye wanaagsatay oo u arkay wax wanaagsan idan haadihi bidca baad leedahay marka wuxuu ku leeyahy marka haa waa bidca laakin waa bidca xasana waadix mata ikhwaan wuxuu ku leeyahy waa bidca xasana waxaad leedahay markaa maa daliilu takhsiis marka daliilka khasisay oo bidcadan gaar ka dhigay oo kasoo reebay qaacidadii caamka ahayd daliilkaasaa lagaa rabaa ma keeni karo marka daliilka ma keeni karo sababtu waxa weeye hadduu daliil u hayo oo kitaabkii sunnaha daliil ugu hayo dee bidca ma noqdeen shaygu soo ma jayid hadduu marka daliil kuula yimaado awal kaa qarsoonaa hadda shaygii bidca wuu ka baxayaa doodiina meeshaasay ku dhammaanaysaa waad qabilaysaa oo waad aqbalaysaa daliilka saxiixa oo inaad mutabic noqota daliil buu waayey oo daliil kuuma hayo waxaad leedahay marka daliil ma hayso soo maaha khalaas waad u caddaysay hadduu aqbalana fa bihaa wa khayr hadduu aqbali waayana hadda isaga dhaqaaq marka oo waxa weeye ka raaxayso doodiisa iyo murankiisa isaga tag anigu waa kuu caddeeyey dhe waxaan inay bidco tahay haddaad aqbali weydid adigiyo allaha waa ku xisaabtamaya sidaa uga tag markaa marka way badan yihiin marka bidacaas dadku isla waafaqsan yihin waxaa ka mid a bidcat lmawliid kulli iyagaa qiraya nimanka maanta sameeya wuxuu ku leeyahay nebi maxamed ma samayn abubakar ma samayn khulafadii oo dhan ma samayn saxaabadii ma samayn kulli waa qiraya mid baa maalin ka dhegaysanaya dhahaya la iskuma hayo inay bidco tahay wuuna u doodaya laakiin waa bidca xasanay maxay ku diidaya saasuu leeyay ha waa xubbigii nebigo waa jacayle waa ka buu leeyay wuxuu ku leeyahay marka imaam shawkani haddii uuna wax daliila kuu keenin ka raaxaysa marka murankiisa iyo shidadiisa isaga tag oo waxa weeye halkaa uga dhaqaaq marka ayuu ku leeyahay kabacdiba wuxuu yidhi wa min mawaatin alistidlaal meelaha loo daliishanaya xadiidkan waxaa ka mid a hada alxadiid xadiidkan loo daliishanayo kula ficilin ficil walba aw tarkin macnaha ficil kasta oo la sameeyo aw tarkin ama wax laga tago ile dad baa wax badan oo sunnaha ku sugan intay ka tagaan ku odhanaya waa laga tegi karaa waqaca alitifaaqu wuu dhacay itifaaq ku dhacay la isku itifaaqay baynaka wa bayna khasmika kan kula doodaya aada horta marka hore isku itifaaqdaan calaa annahu laysa min amri rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam tanna waa faa-ida qofka intaadan oran waxaani aadan radiyin horta marka ugu horeysa waxaa dhahdaa waxaan aada samaynaysid hal habata can nabi sal slam nebiga ma ka sugnaaday oo diintii nebiga ma ka mid yahay xadiid ma u haysaa diintii nebiga ma ka mid yahay ma ka sugnaaday hadduu ka sugnaan waayo kabacdi baad leedahay marka waa waxa weeye waa waa bidca sababtu nebi maxamed hadduu ka sugnaado hadda hadalba ma jiro marka marka hore isku itifaaqa oo u caddee ma yahay min amri rasuuli llaahi sala allahu caleyh waalih wasalam ma yahay wa khaalafaka uu kugu khilaafo waxa weeye fii iqtidaai inuu keensanayo albudlaan adigu waxaad leedahay shaygaani waa baatil isaguna wuxuu ku leeyahy baatil maaha waa bidca xasana markaasaa xadiidkaa u daliishanaysaa ow ilfasaad ama inuu faasid yahay taas ayaad markaa u daliishanaysaa oo caddaynaysaa oo aada leedahay shaygaani wuxuu keensanayaa budlaan inuu baatil yahay ama uu faasid yahay oon ilaahay aqbalaynin nayna awdaarka ayuu saa ugu sharaxayaa imaamu shawkani raximahullah ma la fahmay ikhwaani waxa uu yihi markaa waa qowluhu sala allahu caleyh waali wasalam jumladan dambe baynu mar labaad soo celinaynaa man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun jumladaasaan mar kale liajli alfaa-ida usoo celinaynaa oo waxa weeye faa-ido ku sugan ayaynu usoo celinaynaa waa riwaayadda labaad oo cinda muslim cinda muslim hadihi riwaaya marka cinda muslim acamu waxa ay ka ballaaran tahay min alriwaayati alukhraa riwaayadda kale ayay ka ballaaran tahay liannahaa tashmalu waxa ay keensanaysaa man axdatha kii bidcada isagu man axdatha albidca kii bidcada la yimid oo bilaabay waman taabaca iyo kii ku raacay labadaba isku xukun bay ka dhigaysaa oo waxa weeye way radiyeysaa man taabaca man axdathaha wa huwa daliilun daliil weeye calaa axadi sharday qubuuli liimaan qubuuli lcamal camalka in la aqbalo labada shardi oo loo xiro mid ka mida weeye wa huwa itibaacu rasuul sala allahu calayh waalihi wasalam in rasuulka la raaco shardiga kale waa maxay shardiga koowaad oo camalka loo xiro waa maxay khwaani alikhlaasu lilah shardiga labaadna almutaabacatu lirasuuli illaahi sala allahu caleyh waali wasalam marka shardigaas ayay riwaayadaani keensanaysaa inuu yahay man camila camalan maadaama uu nebigu yidhi waa in camal kasta nebiga lagu raacaa lianna kulla camalin camal kasta oo waxa weeye aan nebiga lagu raacin yutaqara camal walba oo yutaqarabu ila allahi subxaana wa tacaala ilaahay loogu dhowaado laa yakuunu ahaan maayo maqbuulan mid la aqbalo cinda allahi ilaahay agti la aqbali maayo ilaa idaa tawafara fiihi shardaani ilaa laba shardi uu keensado axaduhumaa alikhlaasu alikhlaasu lilahi caza wajal waxdahu keligi in ilaahay darti loola jeedo wa huwa muqtadaa shahaadati an laa ilaaha ila allah markaad tiri ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye ilaahay maahee cid kale oo aan caabudayo ma jirta weeye oo camalkii oo dhan ilaahay baan ula jeedaa khaalisan lilah wathaani shardiga labaad waa almutaabacatu lirasuul sala allahu calayh waalihi wasalam wa huwa muqtadaa waa waxa uu keensanayo keensanayso shahaadati ana muxamadan rasuulullah markaad tiri wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah ay macnuhu waxa weeye laa attabicu hayrahu cid kale raaci mayo isaga unbaan raacayaa oo diintaydoo dhan isaga ayaan ku dayanayaa weeye oon u hogaansamay qaala alfudayl ibna ciyaad waxa uu yihi fii qowlihi tacaala marka uu sharaxayo linabluwakum liyabluwakum ayukum axsanu camala markuu aayaddaa sharaxayo waxa weeye oo uu tilmaamayo liyabluwakum ayukum axsanu camala akharu camala lama dhihin ma ujeeda axsanu camala baa leyi fii suurati huod iyo fii suurati mulki baa labadaba waa ku jirtaa soo ma ayuu waxa uu yihi waxaa laga wadaa axsanka akhlasuhu kan ugu khaalisan wa aswabahu ugu sawaabsan kaasaa laga wadaa buu yihi qaala waxa uu yihi fa ina alcamal camalkii idaa kaana khaalisan haddii uu khaalis noqdo lilaahi walam yakun sawaaban laakiin aan nebi moxamed lagu raacin lam yuqbal lama aqbalaayo leanna labadii shardi waa in la hela sooma oo lama aqbalaayo wa idaa kaana sawaaban haddii nebi moxamed lagu raacayo walam yakun khaalisan uunan ilaahay dartina ahayna lam yuqbal lama aqbalaayo waa sax leanna labadan shardi ma kala hari karaan waana adooda shuruudii salaada qaarna ma reebi kartaa qaarna ma la imaan karta maya waa inaad shuruudii salaada oo dhan la timaadaa markaad salaaddii tukanaysid dahaaradeedii oo kaamila waa inaad la timaadaa marka shuruudu ma kala haraan sidaa daraaddeed marka camalkii haddii uu aada nebi maxamed ku raacdid ood khaalisan ka dhigi weydid lama aqbalaayo oo waxa weye camalkaas wuxuu noqonayaa marduud buu noqonayaa xataa yakuuna ilaa uu ahaado khaalisan uu noqdo wa sawaaban oo waxa weeye sawaab uu noqdo xataa yakuuna khaalisan sawaabaa labadaa ilaa la helo waxa uu yidhi walkhaalisu an yakuuna lilaahi inuu ilaahay noqdo keligii loola jeeda weeye wasawaabu sawaabtuna waxa weeye an yakuuna calaa sunnati sunnaha inuu ku taagan yahay ayaa la rabaa mm. hadduu marka sunnaha laga waayo ou raaci waayo waxa weeye camalkii sawaab ma noqonayo majmuuc ulfataawa ayuu kusoo aroorinayaa waxawy sheekh islaam tamiya marka sidaas ayaa la rabaa marka labadaa shardi inuu waxa weeye isla waafaqaan ayaa la rabaa qaala alimaam ibnu kathiir raximah llah isaguna marka uu sharaxayo fii qowlihi tacaala fi suurati alkahfi faman kana yarjuu liqaaa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddaa marka uu fasiraayo ayuu waxa uu soo qaadanayaa uu leeyahay faman kana yarjuu liqaaa rabbihi falyacmal camalan saalixa ay buu leeyahay maa kaana muwaafiqan wixii waafaqsan weeye lisharci illaahi sharciga ilaahay waafaqsan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yuunan shirkina u samaynin cibaadada uu ilaahay samaynaayo wa hiya waxa weeye buu yihi taana wahuwa waxa weeye aladii camalkii yuraadu bihi loola jeedo wajha allah subxaanah wa tacaala waxdahu keligii laa shariika lah wejiga ilahay in loola jeedo wey kabacdiba waxa uu yidhi oo arrintaa u keenay wahaadaani rukna alcamal ruknaan alcamal waxa weeye labada rukni oo camalka loo shardiyo alcamal almutaqabal camalka labada shardi oo loo shardiya weeye laabudda waa inay ahaadaan an yakuuna inuu ahaado camalku laabudda an yakuuna khaalisan ilaahay darti inuu noqdo weeye lilaahi caza wajal sawaaban calaa shariicati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam shareicadii nebigana inuu waafaqo ayaa la rabaa wey tafsiirka ibnu kathiir ayuu sidaa kusoo aroorinaya faa-ida faa-ide yar oo uu tilmaamay aada cajiib u ah oo waxaan halkan dhex gelinaynaa uu tilmaamay sheikh alcalaama maxamed bin saalix alcutheymiin raximah llah faa-idadu waxay noqonaysaa laabudda an yakuuna alcamalu muwaafiqan lisunati suna lishariicati shariicada inuu ka waafaqo camalku fi sitati umuur camal kastoo aada samaynaysid hadduu lix arrimood ka waafaqi waayo shareecada islaamka oo dariiqadii nebi maxamed uu la yimid uu ka waafaqi waayo camalkaagu sax ma noqonayo may la socotaan ikhwaani awalan kan koowaad kadaa ay saasuu leeyahay maaragtay sheekh maxamed saali cutheymin raximahullah waxa uu yidhi waliyuclam ha la ogaada buu yidhi oo cid walba ha ogaato ana almutaabacata mutaabacadii laa tataxaqaqu inaynan sugnaanaynin oo aanan la odhanaynin qofkaasi mutaabacadii waa la yimid ilaa idaa kaana alcamalu ilaa camalku uu noqdo muwaafiqan lishariicati shareecada inuu ka waafaqo fii sitati umuur lix arrimood markaasu wuxuu yihi awalan an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fii sababihi sababta camalkaa loo samaynayo waa inay noqotaa sabab sharciya tusaalu ka bixiyo wuxuu yidhi wadalika an yafcala alinsaan an yafcala alinsaanu qof inuu sameeyo cibaadatan cibaade inuu sameeyo laysat aan ahayn laysat lisababin sabab inuu u sameeyo lam yajcalahu llahu alla uuna ka yeelin sababan mithla tusaale buu ku yidhi an yusallii inuu tukado ragcatayni kulamaa dakhala fii beytihi haye qofkaani salaad buu tukanayaa mar walba uu gurigiisa soo galo wayatakhidahaa sunnatan sunno ayuu ka dhiganaya oo wuxuu leeyahy anigu markaan gurigeyga soo galaba sidii masaajidkaa la ina yiri markaa gashaan laba ragcadood tukada soo ma mar walba in guriga soo galo laba ragcadood baan tukanayaa buu yidhi qowluhu uu yihi waytakhidaha sunnatan wuxuu ka wadaa ee macnaha wax hal mar ka dhacay maahae joogto ayuu u samaynayaa sidii taxiyatulmasjid oo kale fa haadaa marduud buu yihi marka waa lagu radeeyayaa kaas sababtu maxay tahay maca ana salaa salaadii asluhaa iyadoo ay tahay sharci mashruuc ay tahay laakiin tan waa lagu radiyaya oo waa lagu diidaya limaada oo waxa weeye salaadii waa mashruuc laakiin lamaa lamaa qaranahaa markay la xiriirtay camalkan uu sameeyey bisababin sabab lam yakun aan ahayn sababan sharciyan sabab sharciya aan noqon ayaa waxa uu noqday saara mardu saarat marduuda salaadaas waxay noqotay marduuda ma la fahmay middaa koowaad taxiyatulmasjidka laba ragcadood sooma tukanno mar walba inu guriga soo galno ya so arrin sharciya oo sabab leh oo la inoo maxay tahay sababta labadaa ragcadood loo tukanayo waa soo gelidda masaajidka lasoo galay soo maa haddaba taraawid ka warran marka ana markaan guriga galaba laba ragcadood baan tukanayo hadaa samaystay baa lagu leeyahay nebiguna kuma amrin saxaabadiina kagama adayan daliilna uma haysatid sababtaana xaq maaha baa lagu leeyahay sababtu waxaa weeye sharci ma aha marka sidaa daraaddeed waxaa lagu leeyahay camalkaagu waa baatil waad iska foorfoorarsataye salaad ma aad tukan indhaha lagaaga dhufanaya thaniyan midda labaad an yakuna alcamalu muwaafiqan lishariicati shareecada waa inuu ka waafaqo fi ljinsi camalka jinsigiisa iyo qaab waxa uu yahay waa inuu ka waafaqaa shareecada jayid waxa uu ku yihi falow tacabada lilahi cibaadatan bicibaada hadduu cibaado ilaahay ugu dhowaado lam yushrac aan la sharciyeynin oo aan diinta islaamka la sharciyeynin jinsaha jinsigeeda aan la sharciyeynin fa hiya kayru maqbuula lagama aqbalayo bal tusaale muxuu noqonaya mithaalu dalika buu yihi low ana axadan qof dadka ka mid ah ayaa daxaa waxa uu ilaahay ugu dhowaaday udxiyadii waxa weeye bifarasin faras buu gowracay allahu akbar fa ina dalika marduudun waa lagu radiyayaa buu yihi shiikukaa caleyhi dushiisa oo haddii aynu caqli fiirino waxa weeye faraska iyo neefka arigaa kee hili badan faraskii baa hili badan soo maaha oo neef ariyaba waa la ogolaaye maxaa loo diiday faraska waa arrin caqligu keeni kara soo ma laakiin lagaa yeeli mayo walaa yuqbalu lagama aqbalayo sababtu maxay tahay liannahu waxa weeye mukaala mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay lishariica shareecadu khilaafsan yahay fii jinsi waxa weye fi ljinsi jinsiguu ku khilaafay sabab id ana aladaaxi adaaxida waxaa la jideeyey oo la sharciyeeyey inamaa takunu waxay ahaanaysaa bahimat alancaam bahimat lancaamna waxaa la yidhahdaa alibil walbaqar walghanam bay noqonaysaa marka sidaa daraaddeed waxaa leeyahay jinsigii lagu yiri samee ma aadan samaynin udxiyadaada waa baatil baa leeyahay amaa ka waran shiikhu wuxuu ku yidhi low hadda soomaalidu waxay moodaan qaarkood faraska inuu xaaraam yaho waxay yidhahdaan ma lama cuno faraska a ilka sare iyo waxbuu leeyahay bay sheegaan ma aqaan faras ma aqaan miya ilka sare uleyahay bay dhaha oo wax walba ilka sare lam xaaraan ba waxba kama jiraan waxaas amaa low dabaxa farasan hadduu faras gowraco liyatasaddaqa bilaxmi bilaxmiha oo hilibkiisa sadaqaysta maxaa la odhanaya fa huwa jais waa jais wey leanna faraska waa xalaal wey soomaalidan waxa weye farda aqoona mooday inuu farasku xaraam yahay farasku waa xalaal wey marka halkaana jinsigii buu khilaafay soo ma aha marka sidaa daraa waxaa leeyahay jinsigii la imowo udxiyadii noocii nebigu kuu jideeya samee saasuu kugu tusaalaynaya marka mutaabacada ayuu rabaa inuu si fiican inoo fahansiiyo sheikhu thalithan an yakuna alcamalu muwaafiqan lishariicati shareecada waa inuu ka waafaqo fi lqadri inta uu yahay inta uu yahay waa inuu ka waafaqa falow tacabada haddii uu falow tacabada shaqsun shaqsi haddii ilaahay ku caabudo lilaahi caza wajal ilaahay uu ku caabudo oo cibaado uu u sameeyo biqadrin biqadar aan waxa weeye qadarkaasoo biqadrin zaa'id ziyaado ah calaa shariicati shariicada ka ziyaado ah lam yuqbal laga aqbali mayo minhu tusaale wuxuu inooga dhigay ka salaati salaadii kaman salla duhra khamsan shan buu tukaday maxaynu odhanaynaa ma sahwiyina garo wuxuu yidhi anigu saw salaad salaad hortiseeda ma wax dhibay leedahay kalaam waxaa inoo imaan doonaa ibnu siriin oo hadha waxa weeye nin oran doono maalin salaad baa lagu caabudaya lagu cadaabayaa salaad baan tukaday marka waxa weeye salaadii haddii aad ka ziyaadisid intii nebigu la yimid soo lagugu radiimayo waa baatil baa laleeyahay leanno nebigii kuma aada raacin raabican midda afraad waxa weeye an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi lkayfiya qaabka aad u samaynaysid waa inaad nebiga kaga dayataa qaabka aad u samaynaysid falow camila shaqsun hadduu qof sameeyo camalan camal yatacabadu lilaahi uu ilaahay ku caabudayo wa khaalafa uu khilaafo ashariicata fii kayfiyati kayfiyada uu ku khilaafo lam yuqbal lama aqbalayo tusaaluhu waa maxay marka waxa uu yidhi wa camaluhu marduud camalkiisana waa lagu radiyayaa calayhi tusaalihiisana waxa uu yidhi low anna rajulan nin ama qofba waa isku mide haddii uu waxa weeye qof uu sameeyo sallaa uu tukado wa sajada uu sujuudo qabla an yarkac maxaynu odhanaynaa fa salaatuhu baatila leanna sababtu maxay tahay waxa weeye waxaad khilaaftay kayfiyadii iyo qaabkii loo sameynayaad camalka khilaaftay oo mutaabacadii baad khilaaftay khaamisan an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi fi zamaan xilliga waa inuu ku waafaqaa xilligii lagu yiri samee waa inaad samaysaa falaw sallaa haddii uu tukada asalaata qabla waqtihaa waqtigeeda iyadoon la gerin maxaynu odhanaynaa fasalaatu gayru maqbuula leanna waqtigeediiba lama gaarin soo maaha liannahaa fii zamaanin gayri zamaaniha marka xilligii loogu talagalay oo maaxadadahu sharcu sharcigu u dejiyey haddaad adigu xilli kala geysid waa nimankan hadda aada aragteen oo eshiyaanka waxa ay wadaan camal baan ku jiraabuu kuleeyahay caawa markaan guriga tagaan shantii salaadood ba tukanaya a marka xaggee ka keentay oo waxa weeye aada iskugu jamcisay bilaa daliil aada hal mar isu wada keentay oo saa u samaysay waxaa lagu leeyahay camalkaagu waa baatil taarku salaad baa tahay baa lagu leeyahy saadisan an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi lmakaan meeshii camalkaa loo jideeyey waa inuu noqdaa haddii camalku yahay meel gaara mid loogu talagalay waa inaad meeshii gaarkaad ku samaysaa falow anna axadan ictakafa haddii uu qof ku ictikaafo waxa weeye fii gayri lmasaajid masaajid meelaan ahayn a sheekadii tabliiqa wey dacwa ku jirnaa bay leeyihiin meel bay degayaan ictikaaf baan niyooneyna a bay kuleeyihin muctakif baan ahay bay kuleey madrase iyo meel guri iyo waa ictikaafanaa bay kuleeyihi ictikaafkana xaggee loo jideeyey waxa weeye fa ina ictikaafuhu lam yuqbal lama lam yasix ma ansaxayo laa yasix ma ansaxayo sababtu waxa weeye looguna diidayna liannahu lam yuwaafiq ashar sharciga kama waafaqin fi lmakaan booskii loogu talagalay fii makaani alictikaaf kama uuna waafaqin sababtu waxa weeye ictikaafka waxaa loogu talagalay waxa weeye fi lmasaajid marka lixdaa arrimood oo waxa weeye macruufka oo waxa waad wada garanaysaan hadduu qofku ka waafaqi waayo sunnaha nebiga calayhi salaatu asalaam waxaa la leeyahay camalkaagu waa marduud oo waxa weeye laga aqbali mayo ayaa lagu leeyahay walxaasil khulaasadu waxa weeye xadiidkaa khulaasadiisu ana alcamal camalkii idaa lam yuwaafiq hadduuna waafaqin ashariica shariicada hadduuna waafaqin fa huwa baatilun marduudun waa lagu radiyeeyaa liannahu sababtu maxay tahay waxa weeye waa axdatha waa wax uu soo deriyey uxditha fi diini wax diinta lagu soo deriyey fi diin illaahi weeye man axdatha fi diin illaahi maa laysa minhu fahuwa raddun buy nebigu waa lagu radeeyaa marka walihaada kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahi yaquulu wuxuu ohan jiray fii khudbati ljumuca jumco walba markuu khudbaynayo nebigu wuxuu odhan jiray amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaab ullah kitaabka ilaahay baa ugu khayr badan wa khayru lhadyi wa khayru lhudaa hadyu muxamedin sala allahu alay sl hudaa muxamedin sala allahu calay wasalam dariiq la marana waxaa ugu wanaagsan dariiqii nebi maxamed iyo hadyigiisii wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala marka haddii la yidhi kula bidcatin dalaala riwaayadda kale waxay odhanaysaa wa fii riwaayatin wakula dala wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar waa riwaayadda nasaa-i weeye kullina waa riwaayadahooda saxiixa oo waxa weeye waadixa marka waxaa la rabaa inuu qofku iska ilaaliyo bidaca noocaasa oo bidcadii uu ka dheeraado oo bannaanka ka maro